taswiirta sideedaad laakiinse ugu dambaystii dadka reer banu israa'iil waxa ay dhaxleen dhulkii kancaan haddeer joshuwo waxa uu noqday mid waayeel ah wuxuuna iskugu yeeray dhammaan dadkii wax xukumayey oo wuxuu ku yidhi rumeeya wax alla wixii ku qoran buugga muuse ha ka tegina hataa hal waraaq ama hal qayb hana raacina jidadka dadka aan jeclayn ilaah ama aan adeecsanayn haddii aad jeclaataan qabiilada aanan jeclayn ilaah oo aad guursataan taasi waa mid run ah ilaahay mar dambe idinlama jiri doono mana guulaysan doontaan sida aad wada ogsoon tihiin ilaahay waa idin siiyey wax kasta ee uu idin ballanqaaday ballan kasta uu idinla dhigtayna waa uu oofiyey siduu ballamihii fiifiicnaa idinla dhigtay ee uu u oofiyey ballamaha xunna waa uu oofin karaa oo wuxuu ku oofin karaa cadaab addeeca ilaahay oo qalbi wanaagsanna ku addeeca iska tuura ama iska fogeeya sanamyadan iyo waxaan aad qorateen ee aad caabudaysaan ee dadkiinnii hore caabudi jiray haddii aad adeecsan tahay in aad ilaahay rumaysato oo aad isaga u shaqaysato gooso maanta in aad raacayso ilaahaygii ama sanamkii waalidkaada caabudi jiray ama ilaaha saxa ah aniga iyo qooskayga waxaa ballan ah in aan adeeci doonno ilaah oo aan u shaqayni doonno dadkii reer banu israa'iil ballan waxa ay ku qaadeen in ay adeecayaan ilaah oo aanay u shaqaynayaan joshuwa waa uu dhintay waana lagu xabaalay dhulkiisii saaxiibow ii sheeg yaad adeecsan tahay ama u shaqaynaysaa maanta walaalayaal aan isweydiino maanta ma waxaad u shaqaynaysaa ruuxaamaha shayddaanka ah ama waxaad u shaqaynaysaa ilaah joshuwo ayaa wuxuu ku yidhi dadkii ma dhici karto marmar un inaad raacdaan ilaah ama raaca ilaah si fiican ama ka hara haddii aad markaasi doonaysana inaad ilaah caabuddo marka ugu horraysa waa in aad aamintaa ciise masiix inuu yahay masiixa kan lagu qadbay istilaabta ee dhiiggiisa inoo daadshay innaga si uu u badbaadiyo dembigeenna